ololoon oo haya kolonku taragalay daaweynta goryaanka iyo dabeelaha yowey ballaaka gebagabay magaalada gaalkacya kaasoo uusa dareeray muddo afar maalin eh waana longu faa'iidayay owlaado ku yar shanta sinaa ololo talaalka dabeeliyo daaweynta goryaanka iyo haya koo usaluguwada fuliyay guud ahaanba deegaanada iyo degmooyinka maamulka puntland walibana ujeedshayahay ku horseedowka cudurada dabeeliyo goryaanka iskuduwi ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka ee gobolka mudug xirsi xuseen nuur iyo sharaxaad kubi ujeedka lagulahay ololoogon iyo sida markaas bulshadan ku faa'iidaysadeen gobolkan mudug oo kaleeto waxaa ka howlgelayay shan boqol iyo sagaashan kow tiim guud ahaan waxayna ku qornaayeen tuulo kasta oo ka mid ah deegaankeenna tiim ayaa tegey ama tiimam ayaa tegey magaalooyinka waaweyn iyo i d biyada ku hareersana sidoo kaleeto goob walba waxaa loo qorsheeyey inay ka howlgalaan tiimam kana shaqeeyaan afartii maalmood hore shaqa ayay ahayd maanta oo u dambeysay culayska waxaanu saarnay inaanu si toosa u abaarno guryihii diidmadaha iyo guryihii maqnaanshaha ahaa xaqiiqatanna waxaan odhan karnaa guryo badanoo diidmo ahaa iyo guryo badanoo maqnaansho ahaa ayaanu ka guulgaarnay oo aan ku qancinay talaalka inay qaataan ama waalidiin iyo ilmo maqnaa oo guryahoodii ku sugan baan shalay oo jamca ahaydna ka faa'iidaysanay oo aan ugu tagnay guryahoodii sababtoo a jamcaha iyadoo aan maalin shaqo ahayn ka maamul ahaan iyo ka dowlad ahaan iyo ka muslin ahaanba si aan u gudano waajibaadkana saaran uguna talagalno in ilmahaas xaqa u le in tallaalkooda ay gaaraan diidmadan aan ahayn aan u tallaalno ama aan waalidiintii maqnaa oo maalintaa fasaxa ilmahooda si aan u tiigsano inay iyagoo gurigooda joogaan tallaalno xaqiiqatan ayaan u shaqaynay shaqaaluhuna u shaqeeyeen waana ka guungaarnay baan odhan karnaa oo in badan oo waalidiinta maalmaha kale oo dhan shaqo lahaa ama hooyada ha noqoto ama aabbaha ha noqotee shalay waa ka faa'iidaysanay waana tallaalnay labada gelinba waa la shaqaynayay hadda oo maanta maalinta shanaad ah shaqadii shaqaale waxay toos u taargaraynayaan ilmihii maqnaa iyo ilmihii diidmada ahaa inay tallaalaan in badan oo ka midana ilaa iyo shan saacadaan dadk tiamkii tiim tiim baanu la shaqaynaynay guriguri baan u booqanaynay waxaan arkayna weli ma arag ilmo hore oo diidmo ahaa oo isagoo diidmo aan ka soo tagnay weli maan arag aliis markii ugu yadhahay toddobiyo labaatan guri ku dhowaad oo guriga ugu yara hal ilmaa joogo kan ugu badanna afar ilmood joogto ayaanu soo xalinay waalideynta markay ugu yadhahayna dhowr iyo toban tiim oo kala duwan oo wasaaradda ka socday w jo ka socday oo unisef ka socday barfishino dalka magaalada gudaha aan ka dooranay ay ka socdeen ayaa dhammaan guryaha booqanayay waxaan odhan karnaa arrintaasi guul la gaaray bay ahayd sidoo kaleeto mcjada magaalooyinka waaweyn sida gaalkacyo oo kaleeto iyo inta hoos igta xarf oo kaleeto bacaadweyn oo kaleeto beyro oo kaleeto iyo degmooyinka sidoo kaleeto magaalooyinka waaweyn kulli waxaan dhugnay timam maadaama hooyada iyo dhallaanku ay ku xiran yihiin mcjada talaalkan wuxuu faa'iido u yahay cudurka dabaysha oo isagu ka hortag maaha aan ka dabatag lahayn ilmaha uu ku dhacana dee barlays ama laba gacmood ka noqda ama labada lugood ka noqda ama lugiya gacan isdhaaf ka noqda ama afarta adinba ka noqda kaasoo sababa in ilmahaasi uu barlays uusan ka soo waaqsan in badan la kulma waynu ognahay oo inagu dad dadka waaweyn oo hadda soo jaay wadankan qofkaa dabayl baa ku dhacdaa la ohan jiray kuwii dabaysha ku dhacday xiliyada aan kaambeynadaani soo bixina weli iyagoo curyaanay joogaan waxaan odhan karnaa marakan ilaa iyo muddo labadii kun iyo saddex iyo tobankii lama helin kays bolio lagu caddeeyey inuu yahay kayska ugu dambeeyeyna waxaa laga helay gobolkeenaan mudug khaasatan degmada hobyo khaasatan budbud degmada la yihahdo gaalkacyo ayaana laga ribood gareeyey kiisaskaas waagii annaga ayaa u sameynay in la helo xogtooda gaalkacyo ayaanu keennay saxaradaanu ka qaadnay sidoo kaleeto afartii kiisoo ka horreeyeyba gobolkeenaan mudug degmada jiriiban khaasatan tawfiiq magaalo la yihahdo ayaa laga helay afar ka mid ah baana iyagana positive noqday oo weliba qof shan iyo labaatan sana kujira ku jira gudoodii iyo wacyigelintoodii iyo la shaqayntoodii aad iyo aad waxaan ugu ammaanayaa dhammaan guud ahaanba mas-uuliyiinta gobolka degmada waaxaha qaybaha iyo wasaaradaha ka jira waxaan odhan karnaa qof walbaaba dhinaciisa ayuu guntiga neesha uga dhigay si hawshaasi si guul a loogu gaari lahaa